bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhowenshidayaal haka dhowaada warkaha miiname raadiyaha warsan qodobada idinka dheegaysaan oo nimaadun walibaa ku mid ahaa xaalada magaalada baydhabo degan kureeda markii ciidamada booliska iyo haan militariga iyo amisomba iyo howlgal iyo ka sameeyaan faysal cali waraabe iyo ka baaqay in la fasaxo wa mukhtaar rawow abuumansuura madaweynihii hore ee etoobiya ayaa geeg ka dhimaday unisef oo xayiraadii saaranaytay milatariga nigeria iyo ku qaaday markab hindi lakuleeyey oo markala qabaday doon wadi huba ra-iisul wasaaraha sirliyaanga iyo iscasili
warsan media network waxay idiin soo jefisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiennimo iyo hagalaaswo axadda sabtin iyo bahasta taariikhdan iyo ka eedanta tum iyo shanta bilo tumi lamaada ee sanada lamada kun tum iyo siyeedka dhugunsadayaal intaas waliba ayo hayna qodobadii warkaha miilmaanka darkoronaayay in diyaargarowaa warkii oo faahfaahsan ah xaalada magaalada baydhabo iyo degan kureeda markii ciidamada booliska iyo hang militariga iyo sidoo kaleba amisoma iyo howlgal iyo ka sameeyaan muxudiin xasan xusne iyo nin faahfaahiya warkunga
afartan iyo siddeed saac kadib xaaladda magaalada baydhabo waa mid deggan dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo bulshada ayaa si tartiiba u bilowday waa xaalad muujinaysa in nolosha magaalada maalmo cakirnayd ay ka gudbayso degganaanshahan waa mid ka dambaysay markii ciidamada kala duwan ee magaalada jooga isku dayeen inay xaaladda dadkii dibadbaaxyada dhigaya ay dejiyaan markii ciidamo la dhigay waddada dheer ee marta bartamaha baydhabo oo maalmo dad caraysan ay haysteen waxaan socod ku maray qaar ka mid ah waddooyinka magaalada waxaa la arkayaa nadaafad darro ka dhalatay rabshadihii magaalada ka dhacay maalmihii hore iyo ciidamo horey iyo gadaal u socdaalaya guddoomiyaasha degmooyinka baydhabo iyo kan gobolka waxay ka walwalsan yihiin wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxayna ku baaqeen deganaan iyo ilaalinta hantida magaalada taalla
dadka may sheegan shacab may sheegan iyo isdejiyaan may buaha dabcan rabshada may bua waa may sheeno dadka may dabroore mudaara may bua oo sika walan weedan oo badan may buaha yaa yaa yaa ka daba jaran saa darteed marka dadka may sheeganahe insha allahu in kala gadu armaan iyo may bua xaalad la deji xaalada lu qabooji war alla alla walaje may bua laka xaalta mawu inta koonfurka beedarowta dowlad federal roogda wala may bua laka xaalta ma may buaha yaa yaa nagadaan laakiin shacab ahaan may sheeganahe maadaama maamulka may in isdejiyaan isqaboojiyan magaaladan may ku sugan dad badan oo barakacyaal ah ka barakacay gobolada koonfur galbeediyo kabarakaya may buya may fadaane marka dadweynaha ka nool magaalada baydhabo khaasatan geeka si ka suganta argo haytan madiidlaha kutaba shucuurtii la muujiyaay iyo mudaharaadkii arrintii la sheegay mudidiya wal moodi iyo balla moodi wal waali baaqi danki deeri lafadaay deeri adduunyada la sheegay lafadaay wal in sheegi wal in tabadaani sheegni walaki higo madun hatala walawaay sheekh mukhtar may mudaharaadahay bilidka la burburiyohay jeedana langna maqaadado isigna maqaadado asan maamulna maqaadado lankas mas-uulen maqaadado may ogaadasana beliska baydhawo geeka hoo saadoo hataa dareer nolol aadil haninkanagin matooradii biyo naftadelka shabaay kuleeti belidka oonga foodahasiinkaay hunguri sheegasan oonga wililindhamada
taliyaasha ciidamada booliiska koonfur galbeed iyo militariga qaybta lixdanaad waxay sheegeen inay ka shaqaynayaan deganaanshaha deegaankan iyagoona ka waramay sida ay maanta ugu guulaysteen inay dibidbaxyadii ay ka hortagaan
saaka ciidamada ayaa tillaabo qaaday oo lagu amray inay nabadgelyadii gacanta ka baxday soo celiyaan gacanta dawladda ku soo celiyaan waa la shaqeeyey waddooyinkii waa la furay dadka dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa wasiiradii koonfur galbeed iyo ciidanka booliiska iyo militariga iyo dhammaan miisa hay-adaha amniga ee dawladda u iskaashanaya arrinka ayadaa waa waa waa fulay shaqadaasna waa la qabtay wixii harana waa la israacin doonaa wax dhibaato oo dhacayna ma jiraan ciyaalkiina waa la soo qabqabtay oo xabsigay ka buuxaan wixii kaloo dhiman oo weli rabsho wadana waa ku soo dari doonnaa ilaahay idamkii shacabka waxaan ka codsanaynaa oon kula talinaynaa oon ku waaninaynaa inay joojiyaan dhibaatooyinka magaalada ka jira la joojiyo laga dhexbaxo howlahaasoo dhan in laga faro bannaanka laga jitaago taasi dhibaato badan ayay keenaysaa bilicdii magaaladaa dhimatay quruxdii magaalada waa dhimatay waxa soo kordhay male caafimaadkii caafimaadkii wax badan u dhimaysaa oo qiican la sidayo caruurtay waxyeelaynaysaa sababadooda ayna u adkaysan karin waxaan leenahay hala joojiyo dhibaatooyinka jira wabilaahi tawfiiq
wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen aaley oo aan la kulmay xilli uu howlgelinayay laamaha amniga wuxuu sheegay in bulshada iyo magaalada amniga ay ilaalinayaan wuxuu sheegay maalmihii dibadbaxyadu socdeen in kooxo uu ku sheegay nabaddiid magaalada ay soo galeen ciidamada la shaqeeya nabadgelyada halku shaqeeyo cid u nabadgeliyo durro lagu ogolaado beledka ma jiro ooba nabadgeli diro ku oyt walwalba halaagaya walgalan ka jaraa male dad badan oo oo dhibaataysan dukaamadii la boobay haneen dacwoodeen dad badan oo oo oo oo dhibaato deertii ha dacwoodahaya wala siin ku darana qof walba goome liisku jiro dhibaatada goomasheen korka u sheegay dhibaatada yeelata wal ogi wala inka baaqana bulshada in isdajiido si nabadgelyada iyo dhammaantii ku qayb qaadaan een tan kale cadow yalleeyin umaduun ka saasan oo ashabaab leh cadowga ashabaab wali ku faa'iidaysanaya fursado jaro wala inay xaqii jahay beledka inay qaar ku mid ah beledka hadiireen ilaahay idin sheeg ciidamadan wali rajeena inay xaq wabadaan wali beledka hadeeri wala kaleena meelooyo rogan liin ku dabaseedo rajeena insha allah dhammaan wali faraana laamo amniga inay feejignaan muujiyaan xaaladihii kacsanaa ee baydhabo ka jiray afartan iyo siddeedii saac ee lasoo dhaafay waxay ka dhalatay qabashadii sheekh mukhtaar rooba uu mansuur oo musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ka mid ahaa doorashada loo madalsan yahay sagaal iyo tobanka bishan diseembar faysal cali waraawe iyo ka baaqi inay la fasaxo waa mukhtaar rooba uu mansuura gudoomiyaha xisbiga u c i d ee somalilan faysal cali waraawe iyo ku hadalay xiisada ku dhalatay hayrowkii mukhtaar roobowa walibana uusa ka baaqay inay la fasaxowa faysal cali waraawe ayaa sheegay in sharciga langafi taasawaana xaraggii lanjeysay mukhtaar roobo walibana uusahayko carabkuusa ka dhawi in lambaahaye in sharciga la dhowro waana langwada simanaadowa gudoomiyaha xisbiga u c i d ee somalilan faysal cali waraawe ayaan ka dambayntii dowladda federaalk ee soomaaliya uusan ka baaqay inayo si dhaqsi ah fasaxan mukhtaar roobow madaweynagii hore ee etoobiya iyo geeg ka dhimaday dhimashada madawynaga waliba laha ku-xigidahaye ethoobian bares agence walibana laka sheegay in madaweynagii hore ee etoobiya uusa xalay xiliidin ka dambeeytay uusa ka dhimaday isbitaalka ciidamada ee tooryalho ee kiyaala magaalada dhis ababa madawyne jerma ayaa kun sagaal boqol labaatiyo afartii uusa ka dhaladay caasimada etoobiya ee adhis ababa walibana uusahayko hakujeedii qowmiyadda ormada ee ankabadan dalka etoobiya sanadii kun sagaal boqol konton iyo lamadii jaamacadda kiyaala netherland ayaa usahayko uusa ku qaadaday shahaadada ankoreyta ee maarayoobka hawada diyaarado ee air traffic management siyeedii bili octoobar lamada kun iyo kowdii waliba uusa landooriday madawynaha etoobiya sagaalkii bili octoobar ee lamada kun tomiyo todobadii markale ayaa usiinahayko landooriday walibana dalkaasi madawyne uusa ku haaya muddo dhan tomiyo lama sana madawynaha waliba usahayko usa kadaho waaye luuqado shal duwan ooyo ku mid ayeen amxaariga oromada carabta ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska madawynaha waliba usahayko usa ka dhimaday da-da sagaal iyo afar sana tumiyo kow qof iyo ka dhimadeen meelo haanokalana iyo la xanuunsadahayana kureedda markii bariis iyo ameen iyo hayko lankadari sunga sidiiyo sheegayaan booliska ku dhowaada todobatun qof ayaa la sheegay in isbitaalka la geeyey markii raashin iyo ameena xaafladda lakadhikaayay gobolka galbeed ee karnatag ee dalka hindiga afhayeen hadali booliska iyo b b c dan sheegay in timi kow qof iyo in aano xaalada culus haddii iyo ka jiraan lama qof ayalaha ka warmahaya inayo langhiri dhacdaduna sarkaal caafimaada oo maxali ah iyo warbaahintan sheegay ini raashinka iyo ameen usaayko uso sumaysanayay dhacdaduna weliba ayaa ka dhiidaya dalka indiya ra-iisul wasaaraha siralianga iyo iscasili ra-iisul wasaaraha siralianga mahida rajabaksa ayaa sheegay in usa isku casili xilkii usanhaye weliba usa saxiixay warqadda iscasilaada usa waana roogii gurisha kiyaala magaalada wajarema iscasilaadu ayaa weliba ayaa haytay markii la saadaaliyay kureedda maalinta shalay unag usa dhali si hordhace usa sheegay in shaqadaasi awshe usa isku casilowa kureedda markii toddobaadyo mudaharaadyo rabshida wada iyo ka dhiyaayaan magaalooyinka nkawing ee siralianga xubeen ku tirsan baarlamaanka siraliang ee sheegeen inay walfayl iyo eto iscasilaada ra-iisul wasaaraha walibana iyo la shaqeeya doonana kan cusub ee xafiiska la wareegowa waliba la rajeeyahaye mudaharaadyadasay inayo istaaga doonaana kureedda markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi siralianga usa isku casilay shaqadii usa anhaye warkii isinku dhowin wasaagsan raadiyaha warsan habeenimaadoontaninkeege